Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn diyaaradaha shisheeye ay ka geysteen deegaanka Sixno oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari. Duqeynta oo ay filisay diyaarad Drone ah oo loo badinayo inay leedahay dowladda Mareykanka ayaa waxaa lagu dilay afar ruux oo iskugu jira haween iyo carruur. Gudoomiyaha degmada Qandala ugu magacaaba maamulka la baxay Puntland Axmed Yuusuf Quurshe ayaa waxa uu xaqiijiyay dilka afar qof iyo dhaawaca lix kale. waxaana mar wax laga weydiiyey cidda ka dambeysay duqeynta oo marin habaabiyey qolada fulisay balse waxa uu tibaaxay inay geysteen dowladaha shisheeye saa la socotaama maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan qandala dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda aan riboodka ku helay ka koobnaa saddex iyo toban qof qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha ku jiray laba qofna arigii iyo xerada xaggeeda ay jireen ma garat tobankii kaleeto meesha joogana afar waa dhimatay lixna waa dhaawac maamadii guriga u weynayd iyo qof kaleto haweenka guriga ka mid ah iyo qof kaloo dumara hal cunug oo yar afartaas waa dhimatay haddana waxaa la keenay canjeel oo lagu aasaya maydkii dhaawiciina lagu dabiibaya dhaawiciina waxaa loo gudbinayaa baledhidin meeshuna waa meel aada u fog oo aan gaari u gaari karin dadka waxaa lagu soo qaaday dhaawacoodii maydkoodaba geel kolley way jiraan nin saaxiibo naga caawina puntland arrimaha duqeynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona sanadihii dambe waxaa gobolada dalka kusoo badanayay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dowladaha shisheeye kuwaas oo si gaar ah uga dhacayay gobolada koonfurta iyo bartamaha waddanka islamarkaana xasuuqa dad badan oo berimageeda ah markii ay duqeymaha caynkan oo kala dhacaan waxay dowladda federaalk ku tilmaamtaa in dadkii lagu dilay duqeymaha ay ahayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ka fog xaqiiqadii wixii meesha ka dhacay